أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkafiinnimo gaalada qaramada madow ayaa bilowday inay gudagasho fulinta qorshaha ay ku doonayso inay iskaga baxdo guud ahaan dalka soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale sheegatay in badda soomaaliya xal u tahay baahida malaayiinta etoobiyaanka ah ee badla'aanta la nool wax ka badan soddon sanno qarax khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ardayda madarasada caayisha binta abibakar sadiiq ayaa sameeyey baandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka raamacadday ee wilaayada baay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa habeennimo talaado ah toban iyo kowda bisha jamaacdul aakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaas faahfaahsan gaalada qaramada midow ayaa bilowday inay gudagasho fulinta qorshaha ay ku doonayso inay iskaga baxdo guud ahaan dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkaasi waxa ina faahfaahinaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare urur gaaleedka la baxay qaramada midoobey ayaa si rasmi a u bilaabay soo afjaridda howlgalkii saliibiga ahaa ee muddada badan uu ka waday gudaha dalka soomaaliya qaybo ka mid ah xafiisyadii urur gaaleedkani uu kaga howlgeli jiray soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo unsum ayaa maalinimadii shalay lagu wareejiyey maamulka ridada ee galmudug shir jaraa-id oo wadajir ay u qabteen madaxa xafiiska urur gaaleedka qaramada midoobey ee soomaaliya saliibiga lagu magacaabo jemes swan iyo madaxa maamulka ashadala dirirka ah ee galmudug murtad qoorqoor ayaa lagu shaaciyey xirista xafiiskii unsom ee magaalada dhusmareeb murtad qoorqoor ayaa goobtaasi ka caddeeyey inuu si rasmia ula wareegay xafiiskii deegaanadaasi ay ku lahayd hay-ad gaaleedka qaramada midoobe oo haatan isku diyaarinaysa in si rasmi ah uga baxdo guud ahaan dalka soomaaliya bayaan hore uga soo baxay qaramada midoobey ayaa lagu shaaciyey in dhammaadka bisha tobanaad ee labada kun lix iyo labaatan albaabada loo laabi doono gebi ahaanba xafiiskeeda unsom ee soomaaliya iyadoo sheegtay in walaac xoogan ay ka qabto kobaca awoodeed ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab tallaabadan ayaa kusoo aadaysa xilli guuldaro ba-an iyo dhabarjab xoogan uu la soo dirsay howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga eusom islamarkaana kufaarta caalamku ay qireen in geesiyada towxiidka bariga afrika ay qarka u saaran yihiin in guud ahaan dalka soomaaliya ay kusoo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid caliyare dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale sheegatay in badda soomaaliya xal u tahay baahida malaayiinta etoobiyaanka ah ee badla-aanta la nool wax ka badan soddon sano walaalkeen nuur cali warsame abuushaybah ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladda xabashada etoobiya ayaa weli sii wadda inay faafiso aragtideeda guracan ee ku dhisana sidii ay mar oon ula wareegi lahayd badaha geeska afrika warbaahinta xabashida iyo macaahidda ay gacanta ku hayso xukuumadda abiy axmed ayaa bilaabay in ay qaadaan olole ay ku taageerayaan ajandayaasha xukuumadda adisababa ee ah in etoobiyan ku qabsadaan badda soomaaliya maxadka cilmi baarista iyo amniga qaranka etoobiya ayaa baahiyey warbixin lagu sheegay in badda dheer ee soomaaliya ay noqon karto halkaa lagu xallin karo baahida malaayiin qof oo etoobiyaan ah oo ay u qabaan marin biyood warbixinta uu daabacay machadka cilmibaarista etoobiya ayaa lagu sheegay in xasan gurguurte madaxa kooxda herdada soomaaliya uu la dhacsan yahay rabitaanka abiy axmed ee ku qotoma biyo uhelidda malaayiinta xabashada ee ku dhaqan geeska afrika dabayaaqadii sanadkii labada kun afariyo labaatankii ayuu xasan gurgurta magaalada ankara ee dalka turkiga abiy axmed uga saxiixay inuu qaato qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid abushayba qarax khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo ku socdaalaya agagaarka tuulada muuri ee u dhexaysa deegaanka lambar konton iyo laanta buure ee wilaayada shabeellada hoose qaraxa ayaa lala egtay gaari booyad ah oo qayb ka ah gaadiidka kolonyada askarta kufaarta afrikaanta waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qaraxaas ardayda madarasada caaisha binta abibakar sadiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ولام الجال قاد أقشاع ونور العلم قاد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع madarasada caaisha binta abibakar sidiiq ee deegaanka raamacadey waa madarase ay maclimaad ka yihiin gabdho deegaanka ah oo ka soo aflaxay dufcadii ugu horreysay macadka ricaaya ee ka furan degmada buulafulay kaas oo hoostaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay madarasadan oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee sharciga ayaa ka furan deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere muddo sannado ah waxaana wax ka barta oo ku xidhan dumar aad u fara badan horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa madarasadan maadaama si aadaha u muuqdo juhdiga waxbarasho ee ka socda dhowaan andalus ayaa ka qayb gashay bandhig cilmiyeed heer sare oo ay soo gudbinayeen dumarka deegaanka raamacadey sidan ayuuna u dhacay bandhigga باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف ماد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق أمز هاء ثم لوصله فعين حاء أدناه غين خاء والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف ولام الجال قد أقشاع ونور العلم قد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع بسنة أحمد قمنا دعاة سادة تلمع ملكنا الغرف والشرق وبسنا الكفر لن نركع حملنا السيف والقرضاس والقسطاس لن نرجع ما شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة وهي العلم اليقين المحبة الصدق الإخلاص الانقياد القبول ما أركان كلمة التوحيد أركانها اثنان وهما النفي والإثبات sidoo kale dumarka muslimaadka ee wax ka barta madarasada caaisha ee deegaanka raamacadey ayaa soo bandhigay anaashiid ku baxayey luqadaha soomaaliga iyo carabiga iyagoona ka warbixiyey heerka waxbarasho ee madarasadan iyo maadooyinka ay ku bartaan ومدرسة عائشة صديقة ومدرسة دي دجان كرم عدي ومدرسة ذا خير كالو يقان ألها دورة قبله إسلام كإن باذن دذالي ودذي رسول كبي وذرعنه وقبله كودا يذن أمنا عشاه كم وجدنا من عتاد وسلاح في بطون حملة مبنى الضلال حسنت وشتاق فرحا قرالا دمدم الضبابهم ضم النزال دروس kala duwan oo ku mid ah القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم أربعون النووي حسن المسلم سلم الأسل متن أبي إسحاق أساسيات في تربية الإسلامية خذ عقيدة الواجبات المتحتمات تحفة الأطفال دروس المهمة هداية المستفيد iyo weliba kitaabka xaali salafi maca alwaalidiin leero oo dowladiis hadaanin dhammaad ugu dambeyntiina culimada iyo waxgaradka deegaanka raamacadey ayaa aada u soo dhoweeyey dadaalka waxbarasho ee haweenka deegaanka iyagoo bogaadiyey bandhig cilmiyeedkii ay soo gudbiyeen horta ilaahay barakay gabro ilaahay weyn waaxida juhdiga iyo biye miisansho akhra lihinka kaab horto deegaanka balaan badanaa ka nool gabro badanaa ka nool madaaris badanaa ka furun laakiin madarso madarsuun lamada qaabka haddii shucuurtii ay ati iyo yacni waxyaaba laha ka bandhigkii oo gudaashana in laka baradi war hadda magaa runtii aan ahaan kooba korne weliba aan ku hadala korno anan awoodnan aan ku hadalo ninsheenay fuma bacdishe maylarhay isu walaayde gebrigi deegaankii lay ku dhalati oo waana maylarhay isu walhabarati waana hatina dadkii ciyaalkii gebroogi deegaankii roogi horto koro anqaadi ilaahay barakaaya iyo horta ilaahay nasiibkaana ka waali madarasada caaisha ee ka howlgasha deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamigaha ee baay waxa ay qayb ka tahay madaariista hormuudka oo ah xagga waxbarasho ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidmo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu